الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa gebi ahaantiisba aanu ku falanqayn doonno kuna faaqidi doonno shirkii wadatashiga ahaa ee usoo gebagaboobay golaha nuqabada soomaaliyeed ee socday muddo saddex maalin ah ee lagu qabtay hoolka shirarka ee sayid maxamed cabdulle xasan shirkan oo ay ka soo qayb galeen ugu yaraan lixdan ka mid a golaha nuqabada soomaaliyeed oo matalayay qabaa'ilada kala duwan ee beelaha soomaaliyeed ee dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa saddex maalmood oo la isla rogrogayay ajandayaasha shirka kadib waxaa ugu dambeyntii laga soo saaray bayaan ay ku saxiixnayeen golaha nuqabada oo ka koobnaa lix iyo toban qodob baaqyo kala duwan iyo fariimo kala duwan ah xambaarsanaa waxaan marka hore idiin soo gudbinaynaa bayaankii halkaas laga akhriyey oo uu jeediyey gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga sheekh ibraahim cali shaacirulislaam bayaan shirweynaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga kun afar boqol afartan iyo afar kadib markii ay ku guuldaraysteen duulaanadii tooska ahaa iyo kuwii dadbanaa kuna fashilmeen dhammaan istaraatiijiyadihii dagaal ee ay u adeegsadeen duminta nuurka allah waxay maanta saliibiyiinta reer galbeedka iyo dabadhelafyadooda murtadiinta ah maciinbadeen abaabulka muuryaantii iyo maleeshiyadii qudaacu duruqa ahaa ee ay horey dalka uga tirtireen mujaahidiinta iyagoo rajo ka qaba in ay muuryaantaas xaqiijiyaan wixii ay ku guuldaraysteen dowladaha afrikaanka ah shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay tallaabadan ayaa ah mid daliil u ah sida shisheeyaha ku soo duulay waddanka iyo kabaqaadkiisa murtadiinta ah ay uga jabeen loolanka ay kula jiraan xaqa waxaana allah ka rajaynaynaa in lagu kala bixi doono dagaalka wakhti dhow isku daygan cusubna noqon doono midkii ugu dambeeyey ee ay ku burburi lahaayeen maamullada ay gaaladu dhistay allah idinkii haddaba iyadoo laga ambaqaadayo xaaladda uu dalka marayo iyo gulufyada dagaaleed ka dhanka ah shareecada islaamka ee ay ku dhawaaqday kooxda cusub ee ay gaaladu soo dhoodhoobtay ayaa waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah yeesheen shirweyne ay uga arrinsanayaan xaaladaha soo kordhay iyo mowqifkooda ku aadan duulaanka lagu soo qaaday sharciga allah ee ay maanta ku naalloonayaan malaayiin muslimiin ah oo ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya shirkan oo ah mid daba socday shirweynihii siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar ay yeesheen culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa ka soo qeyb galay lixdan oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga si ay u ayidaan fatwadii culimmada una caddeeyaan waxa uga aadan dagaalka ay ku dhawaaqday kooxda riddada ah ee la doonayo in lagu burburiyo shareecada islaamka kadib niqaash iyo aragti wadaag furan oo qaatay muddo dhowr maalin ah laguna gurfeeyey isbeddelada dalka iyo xaaladda uu waddanku ku sugan yahay waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ugu dambeyn shirweynahooda ka soo saareen qodobada soo socda kow wuxuu goluhu bogaadinayaa shirweynihii siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar usoo gabagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga waxayna si kalsooni iyo niyad sami ah u aqbaleen kuna qaateen fatwadii sharciga ahayd ee laga soo saaray kulankaas barakaysan waxaan culimmadeena u caddaynaynaa inaan noqon doono kuwa ugu horreeya ee u taagan dhaqangelinta axkaamta iyo go-aanada ku xusan fatwadaas ummadda aan mas-uulka ka nahayna aan gaadhsiin doono insha allah labo wuxuu goluhu isku raacay in meel looga soo wada jeesto dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada wuxuuna aaminsan yahay goluhu inuu dagaalkaas yahay gardarro aan geed loogu soo gaban oo lagu soo weeraray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waxaan cid waliba oo horar ku ah wilaayaadka islaamiga u caddaynaynaa inuu dhiiggeenna ka soo horreeyo qabsashada dhulalka lagu maamulo shareecada allah saddex golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed iyagoo ku hadlaya magaca beelaha ay matalaan waxay caddaynayaan inay beri ka yihiin kooxda riddada ah iyo mooryaanta ku abtarsada beelahooda ee biiriyey safka gaalada iyo murtadiinta waxayna ballanqaadayaan inay noqon doonaan dadka ugu horreeya ee xabadda ku rida haddii ay soo weeraraan dhulka lagu maamulo shareecada allah afar goluxu wuxuu qabaa'ilka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay naft iyo maal ku bixiyaan difaaca kitaabka allah oo ah midka uu dhiiggoodu ku kala badbaaday oo nabad iyo karaamana ku heleen waxaana ku boorinaynaa qabaa'ilka inay wiilashooda ku feeliyaan sufuufta mujaahidiinta si aan u wada difaacno shareecada allah ee naga wada dhexaysa gaaladana aan dalkeenna uga qoraysanno shan wuxuu goluhu bogaadinayaa mowqifka ammaanan ee ay qabaa'ilada soomaaliyeed ka qaateen dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada waxaan u mahad celinaynaa beel weliba oo iska diiday ballanqaadkiisa dhagahna ka furaysatay garab istaag buuxana u muujisay mujaahidiinta si gaar ah beelaha ku biiray dagaalka ee hor istaagay duulaanadii cadowgu ku soo qaaday deegaanadooda lix wuxuu goluhu baaq u dirayaa odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada cadowgu haysto waxaan leenahay allaah ka cabsada oo qabaa'ilada aad hormuudka ka tihiin ku hoggaamiya shareecada islaamka berina ka noqda murtadiinta iyo gaalada gumaysidoonka ah toddobo goluhu wuxuu baaq u dirayaa qabaa'ilada ku kedsoomay ballanqaadyadii beenta ahaa ee xasan sheekh maxamuud islamarkaana ku biiray dagaalka ka dhanka ah shareecada allah kuwaasi waxaan leenahay weli waxaad haysataan fursad qaali ah ee allah u toobadkeena kana joogsada dagaalka aad kula jirtaan diinta allah waxaa maanta la idin adeegsanayo waa dagaal uu ka quustay gumaystihii saliibiga ahaa iyo dabadhalafyadiisa kuwaasoo shan iyo toban sano kadib maanta isu diyaarinaya inay gacanta ka taagaan oo ay isaga huleelaan waddanka siddeed wuxuu goluhu cod dheer ku caddaynayaa in uu ka soo horjeedo berina ka yahay colaadaha sokeeye ee gumaystaha saliibiga ah iyo maamulada gaalo raacyada ah ka horinayaan soomaaliya wuxuuna qabaa'ilka walaalaha ah ugu baaqayaa inay ka digtoonaadaan in dib loogu celiyo dagaaladii sokeeye ee curyaamiyey soddonkii sano ee lasoo dhaafay dalka waxaa ceeb ah in dhexdooda colaad laga huriyo iyadoo ay deegaanadoodii haystaan ciidamo gaalo ah oo kumanaan kilomitir ka soo duulay sagaal wuxuu goluhu mar kale caddaynayaa inuu ka soo horjeedo faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhaqaraysan ee uu gumaystaha saliibiga ah la damacsan yahay diinta dalka iyo dadkiisa oo ay ugu horreeyaan burburinta maamulada wilaayaadka islaamiga ah iyo hirgelinta maamulo gaalaraacyo ah oo dadka ku xukuma dimuqraadiyadda iyo almaaniga toban wuxuu goluhu ka digayaa halista daroogada iyo maandooriyaha sida xaddhaafka ah loo soo gelinayo waddanka ee laga soo dhoofinayo dibadda sida khamriga tubaakada qaadka xashiishka iyo waxa la midka ah kuwaasoo ay waddanka keenayaan dowlado iyo shirkado qandaraas kula jira madaxda murtadiinta si ay uga macaashaan daroqaynta da'yarteena kow iyo toban wuxuu goluhu ka digayaa fisqiga iyo fasahaadka faraha ka sii baxaya ee ka dhashay darooqada dalka la soo gelinaayo wuxuuna ku baaqayaa in gacan bir ah lagu qabto dadka hormuudka u ah fasahaadka bulshada dhexdeeda lagu faafinayo sida sinada anshaxxumada iyo dhalanrogga waxaan culimmada iyo mujaahidiinta ku boorinaynaa in si wada jir ah la isaga kaashado baabi'inta munkarka ku faafay waddanka iyadoo la adeegsanayo wadiiqo walba oo sharciga waafiqsan laba iyo toban goluhu wuxuu dhallinyarada ciidanka u ah kooxda riddada ugu yeerayaa inay allaah u toobad keenaan kana soo baxaan safka kooxda riddada ah ee ku daaban gaalada ku soo duushay waddanka taasoo xukunkeeda lagu caddeeyey fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar iyo kuwii ka horreeyeyba haddii aadan ku soo biiraynin safka mujaahidiinta haabo ha u noqonina gaalada horarka ah ee duulaanka ku soo qaaday diintiina dalkiina iyo dadkiina saddex iyo toban goluhu wuxuu culamaa usuu'ga ugu baaqayaa in allah u toobad keenaan hor istaaggiisana ay xasuustaan ummaddana aysan u gacan gelinin gumaysiga horarka ku ah dalkooda iyo diintooda afar iyo toban goluhu wuxuu ku baaqayaa in si wada jir ah looga hortago dagaalka ba-an ee lagu curyaaminayo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed laguna boobayo hantidooda laguna burburinayo khayraadkooda iyo wax soo saarkooda hanjabaaddii iyo cagajuglayntii ay xukuumadda riddada u jeedisay ganacsatada soomaaliyeed ayaa marag u ah dhaca lala doonayo ummadda soomaaliyeed shan iyo toban goluhu wuxuu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqayaa in naftooda iyo maalkooda ka difaacdaan dowlad ku-sheega aan diin iyo duunyo midna u dhowraynin ummadda waxaadna ogaataan in qofkii la dilo isaga oo difaacaya naftiisa iyo maalkiisa uu yahay shahiid ku baxay waddo xag ah lix iyo toban wuxuu goluhu ugu baaqayaa ganacsatada qaybaha bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab in la iskaga kaashado sidii looga hortagi lahaa khalkhalka lagu haayo habsami u socodka suuqa xurta ah ee dalka tallaabana laga qaado hay-adaha iyo shirkadaha shisheeye ee u xanqaltaagaya in ay gacanta ku dhigaan ganacsiga waddanka iyo xaalufiinta khayraadka cadowga uga halista badan ee duulaanka ku soo qaaday ummadda soomaaliyeed waa kooxda almaaniga ah ee turkiga taasoo militari iyo dhaqaale ahaanba inugu soo duushay waa dowlad cadaawad gaamurtay u haysa islaamka iyo muslimiinta mar weliba oo ay aragto sara u kaca muslimiinta waxay u xusulduubtaa sidii ay u xaqaldaacin lahayd una hoosgeyn lahayd gumaysiga gaalada saliibiyiinta waa dowlad ku gabataa magaca muslimnimo oo wakiil u ah isbaxaysiga neto iyo dowladaha reer galbeedka loona wakiishay gumaynta muslimiinta waxaana tusaalaha ugu dhow uu yahay wixii ay ka geysatay libiya suuriya iyo afghanistan oo ay imikana ay ku hayso soomaaliya tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay shirqoolo dhaqaraysan u qoolaysay maamulada shareecada ee ka jira wilaayaadka islaamiga waxayna dhaqaale xooggan ku bixinaysaa tababarka taakulaynta iyo tabantaabada maleeshiyaad murtadiin ah oo ay u kaalmaysato boobka dhaqaale ee ay ka wado soomaaliya balse markii ay ku guuldaraysatay damaceedii guraacnaa ayay ugu dambayntii si toos ah ugu soo biirtay dagaalka dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qabaa'ilka aan matalno waxaan faraynaa in u diyaargaroobaan sidii aan nafteenna iyo maalkeenna uga difaacan lahayn kooxdan dhigmiiratada ah waana ka guulaysan doonaa biidni illaahi sida aan uga guulaysanay gumaystihii iyada ka horreeyey golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga wuxuu bogaadinayaa dhiirigelinayaa taageero iyo garab istaag buuxdana u muujinayaa ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan fuquurta iyo furmaha dagaalka ee dhiiggooda u huray kor u qaadista kitaabka allaah iyo difaaca daarta islaamka waxaad tihiin geesiyaal lagu diirsaday sabra oo sugnaada la sabartama cadowga allah ha ka daalina ka hortagga qorshooyinka cadowga iyo raasashadiisa ogaadana guusha allaah waxaa leh addoommadiisa mu'miniinta ah ee u gargaara diintiisa allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum ugu dambayntii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxay soo dhoweynayaan dadaalka xooggan ee guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku bixiyey sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa allah idinka abaalmariyo dadaalka iyo juhdiga aad ku bixinaysaan sidii ay ummaddan u badbaadi lahayd adduun iyo aakhiro intaba wuxuu golahu soo dhoweynayaa kuna baaqayaa in lasii ballaariyo mashruuciyada laga hirgeliyey deegaanada u nugul abaaraha ee ay saamaynta ku yeesheen abaarihii dalka ku habsaday sanadkan sida mashruuca biyo-xireenka deegaanka buulufulay qodidda webiga shabeelle min kuntuwaarey ilaa sablaale iyo mashruuca biigelinta arabow oo ay bulshadu ku diirsatay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadka soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen waxaan leenahay tani waa musiibo aan gacmaheenna ku kasbanay sidaas darteed aan allaah u toobadkeenno culeysyada iyo duruufaha adagna yaysan nagu hoggaaminin inaan u cararno xeryaha qahootiga ee gaalada aan u cararno xagga allaah isagana talo saaranno haddii shisheeyaha iyo hay-adihiisa gargaar laga helayo waxay gurmad u fidin lahaayeen dadka ku tabaalaysan xeryaha ku yaalla xareeraha madaxtooyada muqdisho halkaas oo ay gaajo uga dhimanayaan dadkii ka soo barakacay deegaanada ku xareeraysan muqdisho qaala tacaalaa waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ina allaha baaliqu amrihi qad jacala allahu likulli shayin qadra waxaana allah uga mahad celinaynaa roobka uu nagu galladay xilligan ee bilowga ah kaasoo ka da-ay gobollada waddanka qaar waxaana rabbi subxaanahu wa tacaalaa ka rajaynaynaa inuu inoo sii daa'imiyo kana dhigo roob aan dhib wadanin oo lagu barwaaqoobo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leenahay maamullada wilaayaadka islaamiga ah waxaa maanta cadligooda u soo xukun tagaa dal iyo dibadna uga yimaada malaayiin muslimiin ah waxay waddanka ku soo dabaaleen shareecada islaamka taasoo sababtay in dadku ku kala badbaadaan amni iyo horumarna ku heleen haddii aad doonaysaan dowlad idin dhowraysa diintiina dadkiina iyo dalkiina garab iyo gaashaan u noqda maamulladan islaamiga ah ee u taagan hirgelinta shareecada islaamka annagu haddii aan nahay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxaan dadka aan mas-uulka ka nahay iyo eheladeena ugu baaqaynaa in loo istaago sidii garab loogu noqon lahaa mujaahidiinta u halgamaya hirgelinta shareecada islaamka iyo burburinta maamulada dawaaqiida ah ee ka jira dalka waxaana ballan qaadaynaa inaan hor istaagi doono awood weliba oo isku dayda inay carqaladayso nabadda iyo xasalloonida lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
waa hagaag bayaankii ayaad dhegaysateen maalintii gebagabada ayaa idaacadda islaamiga andalus waxaa u suura gashay in ay mikrofoon kala dhex qaado ugu yaraan lixdan ka mid ah golihii nuqabada ee shirka uu usoo gebagaboobay waxaana mid mid ula kulannay hogaankii dhaqanka ee isugu yimid howlka lagu qabtay shirkaas oo ahaa qaacada sayid maxamed cabdulli xasan waxaa dadkii aan la kulmay ka mid ahaa afhayeenka golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga nabadoon ismaaciil haaruun walaal waan dhowahay dareenkayguna aad iyo aad buu u fiican yahay shucuurtayduna waa heer sare meel aan caadi ahayn bay maraysaa maasha allah halkan maanta waxaa isugu yimid ugu yaraan lixdan ka mid a golihii dhaqanka soomaaliyeed oo qabaa'iladii soomaaliyeed matalaya shir intaan la eg inaad isugu timaadaan dabcan ujeedka laga leeyahay muxuu yahay maxaase xilligan ku soo beegay adeer waxaa weeyaan ujeedka laga leeyahay waxaa weeyaan ummaddan islaamka ah mar walba way shiraan waxayna ka shiraan danahooday ka shiraan danahay ka shiraanna waxa weeyaan waa danaha ku dhisan dhaqagelinta iyo hirigelinta shareecada islaamka iyo koryeelidda kitaabka qur-aanka intaasaannu ka tashanaynay intaasaannu ka wada hadlaynay shirkii koowaadna meehe shirar hore oo badan iyo bayaanno badan oo hore iyo wax fara badan oo horena hadda ka hor waan qabannay sidaad la socotana waad og tahay waddanka waa lagu soo duulay gumaysi baa ku soo duulay gumaysiga ku soo duulay dalka sidii looga xorayn lahaa ee looga tirtiri lahaa ayuu daaran yahay kuwa dambana kuwaasay daaranaan doonaan haddii allaydo gartay si gaar ah wilaayada adiga aad matalayso ee jubbooyinka ee aad ka timaadeen oo hoggaankeeda dhaqanka aad ka mid tihiin arrimaha laga niqaashay ma ka mid ahaa maxaase idinkaga aadan idinka haddii aad tihiin hoggaankii dhaqanka islaamiga wilaayada jubbooyinka adeer arrintaa waa laga niqaashay si adag baana loo gorfeeyey wax adag oo adag baana layskaga ogyahay layskagana ogaaday taasi waa taata kale abaabulka ay wadaan iyo qorshaha ay wadaan ay jubbooyinka ka wadaan waxaa weeye markab caariibidhi macadalaahuudhi adeer waa wax lagu hungoobay weeye waa waxay ku hungoobeen inay ku hungoobayaan oy weliba si adag ugu hungoobayaan iyaga laftoodaa og dadka hadda aad maaragtay isha loogu hayo ee qaabkaas uu ordayana aad uguma badna sababtaa waxaa layidhi dibiga gowrac weysha ha ku quus qaadatee horay bay gowracyo iyo dhibaato fara badan iyo iskuday fara badan ay sameeyeen bay horay ugu hungoobeen haddii ay maanta isku soo dayaanna tii hore wixii ku dhici jiray wax ka xun yaa ku dhici doona kabala'aanunbay ka ordi doonaan weligoodna kabala'aan bay ka ordi doonaan insha allahu tacaala haddii allayduwaa gartay ugu dambayntii bayaanka khitaamiga ee halkan laga akhriyey ee shirkii saddexda maalmood soconayey gebagabada u ahaa waxaad ku sheegteen in cid waliba oo horar ku ah wilaayaadka islaamiga iyo sharciga islaamka ee dhulkan lagu maamulayo aad dhiiggiinna ka soo hormarinaysaan arrinkaas wuxuu u baahan yahay dabcan ficil lagu xoojiyo maxaad u diyaariseen oo ciidan iyo maal iyo naf ah adeer horta waxaannu u diyaarinay lixdanka ninay meeshan joogtaan lixdankoodii qorye lixdankii booshba way wataan waa hal guuto oo kumbuleeda ama waa hal saryo oo kumbuleeda guryo dib loogu noqonayaana ma jirto furmaha umbaa laysu qaybin doonaa haddii alla idmo dagaalkuna saasuu ku bilaaban doonaa insha allahu guushana annagaa joogi doonaa haddii alla idmo oonu xagga ilaahay ka helno waa hagaag weli waxaanu ku guda jirnaa tabintii tooskayd aanu tabinaynay shirka ee golaha nuqabada islaamiga ee soomaaliyeed oo halkan ku kulmay ugu yaraan lixdan ka mid a golaha ayaa halkan ku kulmay oo qabaa'ilka soomaaliyeed kala matalaya si ay u garab istaagaan mujaahidiinta una muujiyaan inay ka soo horjeedaan ololaha dagaaleed ee cadowga uu abaabulaya ee murtad xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay waxaan iminka la fadhiyaa ugaas qooshow oo ah ugaaska beesha ajuuraan soo dhowow marka hore ugaas bal dareenkaaga halkan shirka ku qabsoomay iyo waxa aad ka wada hadasheen bal aaha idaacadda andalus u faahfaahay bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa maalina nabiya bacda insha allahu tacaala ilaahay baa horta ku mahadsan in maanta aan isku ammaano makaankan sharafta badan isku ammaano annagoo ah nuqabadii soomaaliyeed annagoo ah taas markaan ka gudbo dareenkii aada u kacsan yahay maanta faraxaydi wax la koobi kara ma ahan in maanta annagoo nuqabo soomaali ah ilaa iyo mudug iyo sagaal gobol iskaga nimid meesha aan ku kulugno anagoo ka tashanayno diinta ilaahay iyo kitaabka isgarba istaagi lahayn
ka waran maanta dagaal ayaa soconaya waxaa halkan odayaashii dhaqanka ay isugu yimaadeen waa sidii diinta allahna loo difaaci lahaa cadowga ololaha wadana looga hortagi lahaa kulankan waxaa ka horreeyey mid kale oo culimmada soomaaliyeed iyaguna ay qaateen oo jihaadka ay isku barbartaageen beesha ajuuraan majaalka u furan muxuu yahay ee ay kaga qayb qaadan karto difaaca diinta iyo sharcigan la wada harsanayo sidii loo difaaci lahaa bismillaah horta insha allahu tacaala beesha ajuuraan waa beel mujaahidiin ah aan dhihi karo sababkoo ah nin layidhaahdo sheekh cabdiqaadir raxmatullahi caleyh ayaa juhdi badan gaar ku bixiyey marka insha allahu tacaala beesha ajuuraan marka wax u qorshaysan waxaa waaye waxa oo joogo waxa yar xoolaha ilaalinale waxay kale hor ay jihaadka ugu jiraan waxa dhimanna insha allahu tacaala waxaa diyaar ayuu yihiin anagoo horkacayno in kitaabkaas ilahay garba istaagno waxaan ku bixi karna film adan ku bixin intaan oo qabaa'il ah in maanta sharciga allah difaacaysa inay u kulmaan maxay idinkaga dhigan tahay waxay nooga dhigan tahay nicmo oo wax badan aan ku haminaynin ilaahayna maanta noo suurtageliyey sababtoo ah raggii dadkii shalay isdilaayey oo colka ahaa oo ciidanka iyo adduunka isu baabi'in jiray maanta inay meel isku amaadaan taas waa towfiiq min allahi tacaala waay xag ilaahay ka imaatay waay ilaahana waafajiyey ilaahayaa kulley insha allahu tacaala anagoo sheela cadowgiisa ah maanta inaan kitaabka ilahay ku kulunno oo dadkiina lagu jiheeyo cadowga allah lagu jiheeyo oo maanta cadow iska dhicinno oo aan u tashanno fadlo min allahi tacaala waay aad buu mahadsan kaasi waxaa ugaas qooshow waxaan imi kala joogaa maxamuud cali geedi gudoomiye ku-xigeenka golaha nuqabada soomaaliyeed soo dhowow naqiib marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa kulanka maanta halkan ku qabsoomay ee aad isugu timaadeen ee idinka iyo xarakadaba aad ka wada hadlayseen bal kulankan faahfaahin kasii dhegeystayaasha kulankani wuxuu ahay kulan aan uga fikirnay diinta ilaahay si u kor noqon lahayd waa iskaashanay innaga xaragada waxaan abaabulnay oon isu keennay nuqobadii soomaaliyeed ee sharciga ahayd owaasyadii dabta ahay oo dadkooda maamulaya oon ahayn kuwa hoteelada carada ku wareegsan tahay ku hoos jiree taleefanada ku nuxnuxlaanayn nin walba waxaa laga soo qaaday beerti uu ka talinaya geedkii lagu duubaa laga soo qaaday waxaana soo dirtay ciddii soo duubtay waa gartay marka halkan waxaa maanta isugu yimid nabadoonno nuqabo ugaasyo iyo xubno kala duwan oo qof waliba uu leeyahay waxaan ahay hebel waxaan matalayaa beel hebel waxaan ka imid gobol hebel cadowga allah laakiin wuxuu samaynayaa xildhibaano la yaqaano saraakiil ciidan oo la yaqaano nimankii murtadiinta ahaa oo dhufaysyada iyo hoteelada ku jiray ayuu shaati beel u gelinayaa arrintaas maxay ka dhigan tahay arrintaas waxay ka dhigan tahay waxaa la yidhahaa musayf ama faltification ama been abuur waa noqobo been abuura oon waxba ka jirin xataa naagahooda uma tegi karaan qabiiliska daay waxna ma matelaan mana jiraan waana been ay faafinayaan warbaahintan qashinkaa oo ay meesha soo dhoobteenoo f m-ta lasoo wada qaatay adad looga dhiga raadiya dad ma noqdo dadaa dad noqda ciidanka qofka u tali qabiilkaa wax ah kun raadiye waan ka awood badanaanay waa gartay maanta halkan inay isugu yimaadaan lixdan ka mid ah ee hogaankii dhaqanka islaamiga dadkan garbaha isku haya ee kuraasta wada fadhiya oo dadkii isdili jiray qabiilada isu hub qaadan jiray maanta in la jiheeyo oo lagu jiheeyo shareecada islaamka sidii loo difaaci lahaa lagu jiheeyo cadowga allah sidii loo dagaalami lahaa lagu jiheeyo sidii shareecada allah loo difaacan lahaa maxay ka dhigan tahay oo dadka soomaaliyeed u sheegi lahayd
maantana waa xabiib waxaan ugu jecelahay inta meesha fadhiisa inta dhalaxdaqa waa ka jeclaa waxaan igu kalifa inaan jeclaado sunnatallah taasaa waxayna faree inaan dadka walaalayno midayno u jeedina cadowgooda kitaabka ilaah iyo difaacana taasna waana ku dhaaqnay maanta waa lixdan boqol iyo lixdan aan keenana beri insha allah maasha allah allahu akbar ee qabaa'ilka soomaaliyeed ee maanta halkan isugu yimid saddex maalin ayaa dhowr ajande oo kala duwan oo lasoo bandhigay laga doodayey maantana shirkii waa soo gabagaboobay bayaan khitaami ayaa lasoo saaray bayaanka waxaa ka mid ah inaad si kulul u dhaleecayseen dowladda turkiga dowladda turkiga doorka dagaalkan ay ku leedahay ee aad ku dhaliilaysaan muxuu yahay waxaan ku dhaliilaynaa turkigu waa aboor waa aboor wuxuu rabaa inuu keeno sakiinta diyaaradan inuu keeno rabaa lacagta inuu qaado wadanka wixii dhaqaalayaal uu turki geeyo dadka inuu sifa oo sida dooligu wax u cunoo kale inuu inta u cuno dadka dhaqaalaha ka dhammeeyo dadkoo muruxa oo is-ag fadhiya oo waxba aan haysan inuu ka tago tusaalehaan waxaa sheekay igu soo gaartay hadda kahormar laba yaman dirirtay ayuu u yiiliyay cali cabdalla cali cabdalla maalin dambe uu suuqa intay qabadjo sisu duruuri wana uu ganacsatada waawaaye hala soo raadi markaasuu dibladay dheelayeen warba la ii keenu yiri waa loo keena waxay war maxaa idinku dhahay waxay u keeneen gaarigii iyo koofidii sunnada ahayd intaasaa ganacsi ugu dhexeeya inta waxaa ku qoran fiiriyeen gaarigana turkiya ku qoran koofidii sunnada turkiya ku qoran maxaan qabanan ilaa annaga afar iyo labaatan saac uu wadanka uga saara halkaasoo noo wadaa laakiin biidnila waa baraarugsan oo ognahay waa gartay dagaalka ayuu hadda qayb ka yahay sida bayaanka lagu sheegay uu toos ugu soo biiray maxaa idinkaga qorshaysan oo haddii aad tihiin golaha nuqabada haddii ninka askariga ku dilaya kuu tababaray oo hubka siiyey oo saadka siiyey oo daawadii la daba jooga waxaa kaa qodar qorshaysa in la dagaalantoo disho waay macno kale oo iska gogaan kartaan ma jirto qorigu inaad isku fahamtaan waay waa gartay waa gartay ugu dambeyntii kulanka halkan ku qabsoomay ee halkan oo intan oo tiro ah oo noqobadii soomaaliyeed ay isugu yimaadeen go-aankoodana ku caddeeyeen maxaa raja ah oo aad ka qabtaan
ninka laga soo qaaday geedkii lagu doortay ciddii doortana hareeraha ka fadhiday ee kulan galee go-aan gaaree gacantiisa ku saxiixay ee qaadee u geeya wax shakiya kama iman karaan ilaahayna waa u tala saaranaynaa arrintaas waanay fula biidnillahi karim marka waxaad leedahay waxa halkan laisugu keenay maaha waxa gacan ku samays iyo gacan ku rimaysa waa dadkii go-aanada lahaa ee qabiiladooda ula noqonayay talada iyo go-aanka caanaha xumbo iyo dhaay waay dhaayadii waa waxaan isu keennay dadka xas isu keennay waa dad falsification nin oo aan xaaskiisa u tegi karno hotel dhax ku wareegsan yahay ku jiro asiguba aan khiyaaro ku baxa lahayn macnaa cida waa museyfu waxaan ku sheegna ma naqaan waa gartay waa gartay aad uu umahsan yahay kaas waxa uu ahaa maxamuud cali geedi guddoomiye ku-xigeenka golaha nuqabada soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii aanu halkan kula kulannay kana qayb qaatay shirkii usoo gabagaboobay golaha ama hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed mowqifkoodana ay ku cadeynayeen ee ku aadan difaaca diinta iyo marxalada dalka uu marayo shacaarkiisuna ahaa ayanqus diin wa anaxay dabcan waxaa halkan isugu yimid nuqabo aad u fara badan hogaankii dhaqanka islaamiga iyo dadyow aad u fara badan insha allahu tacaala waxaan mikrofoon kala dhexmari doonaa nabadoono idaacadda islaamiga andalus ayaadna nagala socotaan markana waxaa horteeda ka muuqanaya macalin yuusuf oo ka mid a nuqabada wilaayada hiiraan ee beesha baadecaddana matalayay oo shirkanna ka qayb galay soo dhowow marka hore macalin ee idaacadda islaamiga alandalus ku soo dhowow shirkan iyo dareenkiina iyo halkan waxaa looga hadlay bal inoo faahfaahaya bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wanusalli wanusalim calaa rasuulihi alkariim wabacad waan soo dhowahay haddaad i weydiisay su-aasha ah shirka iyo waxyaabaha ku tacalluqo shirkan horta waxaan leeyahay waa waxa aan dhihi karno wax matalkiisa ah muddooyinkaan maanan arkin mana qiyaasaynin hoolka aan hadda aan ku jirno quruxdiisa iyo quruxda iyo agabka iyo muxuu ahay ragga firfircoon iyo hadalka qaybintiisa waan ka mahad celinaynaa insha allahu tacaala kulankaasi iyo waxyaabaha ka soo baxay rajooyin aad iyo aad u weyn oo ka duwan kuwii hore ayaan ka rajaynaynaa waa gartay macalin yuusuf beesha baadicadee aad matalaysaan cadowga wuxuu muddooyinka u dambeeyey isku dayay inuu xoogga saaro oo uu ka helo ciidan ee ka waran cadowga iskudayada uu samaynayay wax ma ka qabateen bismillahi raxmaan raxiim arrinkaasi markaan ka jawaabo arrinkaasi waxaa naga kaafiyeyba nabadoonnada muxuu ahay noqobada oo wada shaqaynaya nabadoonnada ugu hooseyso oo reerka qaaraanka ka qaada ayaa ka kaafiyey ciddii ay u yeereen oo ay ugu yeereen safkoodana waa laga soo celiyey wixii waxay ku dambeeyeen wax igu sawir ah ugu sawirka laftiisina waa lagu fashilmay beeshan waxaan dhihi karaa si guud ah iyo si gaar ahaaneedba in xaggeeda wax islaamka dhib ahoo kaga imaanaya aysan jirin intaas ayaan u cadaynayaa islaamka wax dhib ahoo ka jira xaggooda ma jiro barnaamijka macawisleega igu sawir ayuu noqday waana ka baaba'ay gobolka hiiraan goobaha hareeraha ay ka degan yihiin hadda shirkan maxaad ballan qaadeen oo aad cadayseen muddada saddexda maalin ah waxaa laga doodayey awalan beeca ayay la gashay xarakatu shabaab ilmujaahidiin si ay u dhan tahay waxay beeca ku gashayna waxaa waaye naf iyo maal inay bixiso naf iyo maalna way u diyaar garoobeen waana wax la arki karo oo la taaban karo waxa ka soo qaad kalena waxaa weeye in ay ku guulaysteen in laga waayo wax macaawisley la yidhaahdo dhankooda laga waayo farxadda ugu weyn oo muslimiinta xaggooda kaga aadan waa intaas waa gartay maanta kuwa murtadiinta ah ee beesha ka dhashay maxaad ugu baaqilayd horena waan ugu baaqnaa shirkan ka hor ayaan ugu baaqay inay ilaahay u toobad keenaan ummaddoodana waxyaabaha dawaaqiidda ay wadana aysan kuma telin beeshuna ay tahay beel diineed inayna wada dhimato ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala sharafkana iyo nabadgelyadaba ay ku jirto islaamka xaggiisa laa salaama balaa islaam islaamnimo inaysan wax ahayn oo nabadgelyada ay ku jirto aysan jirin arinkaas iyadana waan ugu yeernay insha allahu ciddii ilaahay hanuun ou la doonana way imaan doontaa ciddii ilaahay hanuun ou la doonana waan iska dhicinaynaa
waxaanu la joognaa sheekh cabdulaahi xasan hilowle oo ah ugaaska beesha harin soo dhowow marka hore ugaas dareenkaaga iyo shucuurkaaga bal ka warran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع بعض والإلهي كما أسن أرت محدك وادم محد الله مادي إلهي أسكلا شركون جيك أنت لك قبض إلهي كما أسن وقاسي إن سكوينو صدامة إن سكوينو بلداجات إن سكوين وفرح جيك أنت لك صدوب سمع دارك عز تاسو تان كلان إلهي مادة شرك كوري والمودين الصوماليات وها كسارين ندود إلهي كما أسن أرنتي أديو أيضا أيدني وأن أيضا لنديني الحمد لله فرح عن أيضا فيلي إلهي كما أسن مادة kuwaadi madilla maad mahad ilaahay iskale ummada Soomaaliyeed ama inka baaqay goon ahaan hadii aan ahay Abdullaahi Hasan Ilowle guud ugaaska baash harin aan ahay ma inka baaqay ummada Soomaaliyeed dadka gaalada rahan inuu ka naqdan gaala raaga iyo han naqdana toobashana unun hadii ugaaseed aan ma inka baaqane hadii oo toobashana inuu walaa islaamka la hariidin oo hanjiid iyo aan ka baaqay marka insha Allah farahaga eed aan faylay geek eed alhamdulillah farahan gab waa gartay ugaas baash harin aad matalayso de deegaano fara badan oo shareecada islaamka lagu maamulo ayay degtaa waxaase jira mooryaan isku daya inay soo weeraraan deegaanadaas oo beesha ka dhashay mooryaantaas maxaad u sheegi lahayd bismillaah daraad baan maad ka hadalay may lahaa dadka murtadiinta eh oo wiini kan koonfur galbeed koonfur galbeed madan anka wiini may lahaa inay tooba sheeynaan daraadna anka baaqi tooba sheeynaan lahaa mooryaan hariinka meel kasta roogda murtadiinta may lahaa haddii aan ugaaska beesha hariin ah may seen sacad dumnu roogsan ka baaqay tooba inaysan towbadan ilaahay mada towbashaantan ilaahay inuu towbashaantan anin arrintaasay walsayn kolqoobda oo islaamka sayn ka hariiri taasaas sayn ka baaqe haddii isan towbashaano waa aytan oo isan arrintaas kowaanta u aytan beelaharin haddii aan ugaas yanaha maayinkaaga baaqay beelaharin meelbiya roog inina makaska bere qaadan lan alla lanka unajay meelanka jarha ka wadada anin arrinteeda ayta walsayn kolqoobda harin hong waraasle maayinka baaqay ini dati murtadiinta ka jaran owlaadiyo haka la bahan banaanka la bahan lanka unajay la bahan waan balan ilaahay may ka qaadanaysa adduunka ka bilow inuuna weerar ka qaado doon inuu isla islaamku garab surugna mujaahidiinta garab surugna shariicada islaamku garab surugna ulmaawdiinka fotada hasaarta una garab surugna bayaankii ugaase macnaha soomaali dhan hasaareen suldaamadiyo ugaasadiyo bayaankaas yaa ogolna lan garantiyada ka baxsan maylana ilaahay mala tooba sheeno lankin tooba sheeno inuu weerar ka qaado doon la dagaalamo doon aad iyo aad oo mahadsan tahay kaas waxa waa sheekh cabdulaahi ugaaska beesha harin oo idaacadda islaamiga andalus u warramayay kana mid ahaa nuqabadii iyo odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay shirka wadatashiga ee hogaanka dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed ay ku cadaynayeen mowqifka nuqabada uga aadan difaaca diinta iyo marxaladda dalka uu marayo iminkana waxaanu la taaganahay sheekh axmed jihaad sheekhana soo dhowow marka hore waxaad ka mid tahay nuqbada maanta halkan isugu timid bal shucuurkaaga iyo dareenkaaga ka warran
alxamdulilaah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waa mahadsan tahay sideed igu soo dhoweysay maanta shucuurkayga ma la xisaabi karo insha allaahu aad bay farxaddu boqol boqol u taagan tahay insha allah waana waxaa jira iyo meesha laysugu yimid goobta farxaddeeda iyo sida loo ballan qaaday oo loo ayiday shareecada ilaahay annaga iyo owlaaddeennaba insha allahu safka hore ayaan tegaynaa dadka gadaal u fiiri mayna horaana laka fiirinayaa nuqabada meesha joogto oo dhanna way isku dhaarsadeen insha allahu kitaabka ilaahay ina ayagu safka inay shaydaan aan isku dhaarsannay waa gartay nabadan axmed jihaad hiiraan ayaad ka timid maxaad dadka idaacadda andalus ka dhegaysanaya hiiraan inooga warran haddaan kaaga warramo hiiraan horta dadka maqalka ay ku tahay macnaha gobol dadka soomaalida waxba isaga qafulan waxay ku qafulan waxay yihiin hiiraan yaa dega xawaad laa dega may soomaaliya oo dhanaa degta laba iyo toban qabiilaa degta ta labaad marka kale haddii la yidhaah haddii afar murtad meel istaagaan xawaadlaa la yidhaahdaa ma aha xawaadla dadka waxaa maqashiinayaa xawaadla saddex afar haddii loo dhigo saddex way fiyowdahay diinta iyo shareecadayna garab taagan yihiin wiilashoodaana jihaadka ku jira hal qayb saddex afaroo meelood qayb ka mida ayaa gaaladu tashkiilsatay leexsatay magac ula baxday shaati iyo waxay u geliyeen iyo macwuus ma aqaan waxbay u geliyeen ayagana dharbaaxyooyinkii cuslaa ee ku dhacay ayay la shiiqeen oo geedaha hoostooda kula jiraan
beesha xawaadle waxaad ka mid tahay odayaashii iyo dhaqankii matelayey maanta shirkan ayaad ka qayb galaysaan dadka ku dhegaysanaya ee beesha xawaadle ka dhashay ee dal iyo dibad ku nool maxaad u sheegi lahayd waxaan leeyahay dadkiin cadaab dadka dibadaha jooga khaasatan dadka qurba joogta loo yaqaano oo maalka soo bixinaya diyaarinayo oo dadkooda in cadaab lagu shido oo maraykan diyaarawato ay ka hoos dagaalamaan ku qasbayo lacag bixinayo gaala dhahaya waxaan leehay naftiinnana cadaab ha u bandhigina maalkiinnana cadaab ha ku bixinina walaalihiinna cadaab ha ku hogaaminina dalkiin iyo dadkiinnana ha burburina waa gartay ugu dambayntii cadow waxyaabaha uu sheega waxaa ka mid ah in beesha xawaadle ay garab istaagtay dowladda riddada ah sidaad sheegaysana waxaad tiri afar meel marka loo qaybayo meel ka mid ah waaye waxaa cadowga maanta garab siinaya inta kale way ka soo horjeedaan maanta haddii aad tihiin beesha xawaadle maxaad caddaynaysaan oo aad dadka u sheegaysaan haddii ay tahay dowladda riddada iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed horta waxaan ogeysiinayaa in erega laga fiirsado ah beesha xawaadle ayaa gaalo ag istaagtay ma galab istaagin daa'ifo yar oo ka mida ayaa gaaladu tashkiilsatay ay meymiri gashatay gaalada riddada waxaan leeyahay xasangar guurte waxaan leehay ka joog waa ku hungowda maalkaad bixinaysaan inuu kaaga khasaarinaan leehay insha allahu ayagana waxaan ayaga ahayna ku soo qaban doonaana ma jiri doonaan marka waxaan leehay kuwa riddada oo qabaa'ilka u dhashay niman ka caqli xun oo ka caqli xun adigoo kale lama aan aragba aad baa u lidatin dadkiina ku qaadateen sandareero yar oo lacaga oo dab iyo xaaba ka dhigteen oo maraykan u rabtaan inuu ugu nusraysaan waxaan leeyahay digaagu xaarka waa wada cunaha la yidhi laakiin aftirtirashosdheerya riddooyinka waad u liidatiina ka tooba keena leehay wallaahi idin ku dhartay shareecadaana ka talinaysa dibna uma imaan doonto ina ilaahay u tooba keena waa hagaag waxaa hadda soo gabagabowey shirkii wadatashiga hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed waxaa halkan isugu yimid ugu yaraan lixdan ka mid a golaha nuqubada soomaaliyeed waxaa ibika ila taagan sheekh abu usaama oo ka mid ah shir guddoonkii sheekhana soo dhowow marka hore shirkan iyo waxaa laga niqaasheeyey iyo odayaasha halkan isugu yimid iyo xarakada waxyaabaha ay ka wada hadlayeen bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalatu wasalaam calaa rasuuliillah waaalihi wasaxbihi ajmaciin marka hore waa dhownahay jazaakum allahu khayran marka xigana waxaa laga wada hadlaya waxaa ahayd waxaa laga tashanaya arrimaheena diinta maalmahan sida lala socdaba duulaan ay sheeganaa jirta gaalada inay kusoo qaadeen dadka muslimiinta iyo walaayaadka islaamiga ah arrinka isaga marka sidii looga hortegi lahaa oo dadkan waalidka iyaga ah aan jihaadka shali ku wada jirnay oo ubadkooda uga qayb qaadan lahayeen iyagana uga qayb qaadanayn baa laga tashanaya insha allah tacaala meel fiican ayuuna noogu dhammaaday ilaa idinkiis waa gartay ujeed kala doonayo in la xaqiijiyo ee mujaahidiintu ay doonaya inay xaqiijiyaan odayaasha dhaqankana lagala hadlay maxaa ka mid ah ujeedka la rabo in la taxqiijiyo waa mid macruuf ah waa tatbiiqu shariica ilaahay subxana watacaala diinkiisa in arladan lagu dhaqo ummadan tawxiidkeedii la badbaadiyo ay noqdaan ummadan imad kitaabkeeda iyo sunnadii nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyhi ku dhaqanta mabaadi' kalena aynan soo dhexgelin hadday noqon lahayd dimuqraadiya hadday noqon lahayd khayrkeyd jaahiliyad badanaa lasoo maray dhibaato badanaa lasoo maray ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaga bixiyey waa kitaabka ilaahay kitaabka isaga unbaana la rabaa haddana in la difaaco waa gartay waxaa la isweydiin karaa ama dadka kale ee korjoogtada ka ah soconaya waxay isweydiin karaan dowladda riddadana waxay leedahay qabaa'il iyo beelo ayaa nala safan mujaahidiintana maanta halkan ayay beelo ku soo bandhigeen odayaashii oo hogaankii dhaqanka oo ay tilmaamayaan in beelihii mujaahidiintu ay garab taagan yihiin qofka xaaladan ku jahwareysan muxuu wax ku kala saaran karaa xaggana beel ayaa la safan intana beesha xaqiiqda ah iyo beelaha dhabta halkee bay jiraan jasaaka allah khayr horta soomaali waxay dhahday sadar muuqda su-aal ka dhan inta badan waa la ogsoon yahay waaqica dhabta ahee jira iyo xalka meesha u marahayo waxna waa wax la dhaho igu sawir iyo wax noocaas ah meeshaanse igu sawir ma taalle xaqiiqa taalla haddii ninkii raba inuu xaqiiqa arkana dee qabaa'il ka qayb qaataa jira dagaalkii hadda oo nimankii dagaal la galay kuwa murtadiinta naftigooda waa ogyihiin in qabaa'ilka ay ka soo horjeedaan kuwo kale hadday u diyaarsan yihiin oo sufuufta joogaan warkayga waxaan kusoo ururin lahaa ninka jahwareer uu kaga jiro saaxadu ka dhex arki doonaa insha allahu tacaala ugu dambayntii halkan ugu yaraan lixdan ka mid a golihii dhaqanka ayaa isugu yimid oo aad muddo saddex maalin ah qodobo kala duwan ka wada hadlayseen shir guddoonkii xarakada matalayna waad tihiin ka waran maxay idiin ballan qaadeen nuqabada soomaaliyeed oo aad hadda shirkan soo gabagaboobay kala hoyanaysaan walaal horta jasaaka allahu khayran awalan waan u mahad celinaynaa nuqbadeenna soomaaliyeed ilaahay subxana watacaala miisaankooda xasanaadka ha saaro runtii waa ummadda u taagan difaaca diinka ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha ay noo ballanqaadeenna waa waxaan ka filayne wax hadda cusub ma ahan waxay ballanqaadeen waa inay diinkoodii difaacaan waxay ballanqaadeen waa inay baatilka la dagaalamaan waxay ballanqaadeen waa inay ubadkooda badbaadiyaan jihaadka ugu yeeraan difaaca diinta ay ugu yeeraan ayaga ay sufuufta ka tagaan ilaah idinkiina waa laga arki doonaa biidniillah baaraka allahu fiik waa kaaga mahad celinayna waqtigaan siisay sheekh abuu usaama ayuu kaasi ahaa waxaa sidoo kale imika la taagan ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo ka mid ah ugaasyada halkan isugu yimid islamarkaana shirka halkan muddada saddexda maalina ka soconaya ka qayb qaadanaya ugaas marka hore soo dhowow shirkan iyo dareenkaaga iyo shucuurkaaga ka waran bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah dareenkaygaadu u wanaagsan yahay xaqiiqatan dananteenna adduunyo iyo mideenna aqraan ka tashanay diinteennan ka tashanay bifadlihomani dareenkeenna aada u wanaagsan yahay ee fadhiga halkan ka dhacay ee muddada saddexda maalina laisugu yimid ee wujuuhda kala duwan ee kasoo qayb gashay nuqabadii qabaa'ilka ugaasyadii malaaqyadii dadka halkan isugu yimid bayaan ayay soo saareen bayaankaas in ficil loo tadbiiqiyo oo la fuliyo ayaa lama huraana si cadowga uu fagaaraha uga dareemo dabcan maxaa idinkaga qorshaysan haddii hogaankii dhaqanka islaamiga tiin jazaak allahu khayran waxaa naga qorshaysan intaan intii imaanin ka horaan furmaha joognay waxaa naga qorshaysan hadda maaragta war iyo maaragta qool keliga noqon doona ma insha allah hadduu la yidhaahdo waa waxa maaragtay horey aan uga hadalnay waa waxa sawiradeenna iyo maaragtay muuqaaladeena cadow horey u ahayaan insha allahu tacaala waxa aan maaragta naga qorshaysan waxay tahay diinteena nusqaami maysaan nagu nool insha allah hadduu la yidhaahdo waxa naga qorshaysan waa in maaragta nafteenna iyo maalkeenna aan ku difaacano diinteenna iyo dadnimadeenna iyo sharafteenna waxa naga qorshaysan insha allahu tacala waxay tahay ogaalka aan ognahay darteed ayaan u guntana insha allahu tacaala furmaha ayaan taaganna insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya gaar ahaan dadka aad matalaysaan maxaad u sheegi lahayd oo aad ugu baaqi lahayd ugu dambeyntii jazaak allahu khayran dadka aan matalayo ama beesha aan odayga u ahay matal maahan aan xaqiiqiga u ahay waxa aan ugu baaqayo dal iyo dibad meesha ay joogaanba maanta xaqiiqada jirta ee rasmiga ah waa waxa indhihiinna ay hayaano war waxaan helin nabad war waxaan helin walaalnimo war waxaan helin diinteenni aan xor ku nahay dimuqraadiyad iyo dulmi iyo idabdarro waa waxa dalkeenna iyo ummaddeenna lagu baabi'iyey ummaddeenna dal iyo dibad meesha joogaan waxaan ugu baaqaynaa oo aan ku leenahay warnimo yahow waxa dalka kuwa qurba joogta khaasatan ayaan ka bilaabaya waxaan leeyahay waxa dalka idinka waday ee aad ka cararteen waxay ahayd cadaalad darro iyo amni darro maanta waxaan gacanta ku haynaa amni iyo cadaalad iyo maaragtay si xornimo ah insha allahu tacaala dadka maaragtay meelaha cadowga joogaan waxaan leenahay insha allahu tacaala war maanta cadowga in layska dul qaado oo ilaahay tabaaraka diintiisa loo nusray waqtigeeda la jooga maanta ma ahan maalin la hugto maaragtay barkinta la dheeraysta ma ahan maanta maalin maaragtay adduunya iyo bilbaqada lagu kadsooma ma ahan waxa alla si yeela ayaa ka weyn waxa dunida yeela dulinimo oo dunida lagu noolaadane aan qaran cadaabay leedahay adduunyana duliyay leedahay insha allahu tacaala dadka wilaayaadka ku nool insha allahu tacaala beesha ay degta dhammaan wilaayaadka insha allahu tacaala waan horeyna waan isugu warqabnay beecana horey ayaan u galnay insha allahu tacaala maqsadkeenna iyo hadafkeennana waxay tahay insha allahu tacaala diinteenna nusqaamima insha allahu tacaala mana ligliganaysa insha allahu tacaala annagaa u taagan insha allahu tacaala intaan nool nahayn insha allahu tacaala xaqiiqada nasaaxaadka laga arki doona diinteenna insha allahu tacaala marnaba maaragtay cadowga soo duuli kama yeeli doono mana u dul qaadan doono in dalkeena maaragta kristan iyo baali lagu maamulo annagaan u dhibna insha allahu tacaala gunti iyo gabagabadii qoladan riddada ah waxaan leenahay insha allahu tacaala cid idin dooratay ma laha waxaad ku timaadeen waa qandaraas dalkii xasan sheekh dalkii hore u gatay maantana wuu gatay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war dunuubta allah tabaaraka watacaala ka galnay war isbaabi'intii iyo dhibkaan isku qabanay maanta toobadkeen aan waligin in gaalada dila insha allahu tacaala jazaak allahu khayr baaraka allahu fiik ugaaska beesha kaajecel ugaas xuseen ayuu kaasi ah waa kaaga mahad celinaa fursadaada iyo waqtigaana siisa walaakum jazaak allahu khayran weli waxaanu ku guda jirnaa tabintii aanu tabinaynay shirka golaha nuqabada soomaaliyeed iminkana waxaanu la joognaa nabadoon maxamed ibraahim xiirane soo dhowow marka hore dareenkiina iyo shirkan maanta halkaas ugu timaadeen shirkan waa shir maaragtay aad u qiimo badan oo sharaf badan oo oo maaragtay diimeed shir diimeed ah marka waxa waaye aad baan u soo dhawaynaynaa waa maaragtay waa kitaabka iyo sunnada maaragtay wax loogu shiraayo in gaalada maaragtay layska qabto oo maaragtay kitaabka uu kor noqdo oo gaalada hoos ay marto oo maaragtay riddadana ilaahay idinkiisa iyagana la baabi'iyo oo wixii aan soo hanuunayninna ilaahay maaragtay oo maaragtay ilaahay dhinac noo dhaafiyo marka insha allah waxaan leenahay inuu maaragtay shirkaas shirqaymo badan inaad dagaal gelisaan qabaa'ilka ayaad isku waafaqdeen sida bayaanka laga sheegay ugu dambeyntii maxaa idinkaga qorshaysan arrinkaas oo ah in qabaa'ilka la kiciyo dagaalka xaqa lagu difaacayna lagu biiro arrintaas waa aad iyo aad baa noo qorshaysan tahay inaan maaragtay gaalada la dagaalno inaan qabaa'ilada kicinno inuu maaragtay gaalada maaragtay duulimaadta in ummadda kirishtaameysa rabto ummadayna maaragtay in ku dheesho rabto waxaa nooga qorshaysan inaan la dagaalanno oon ku jihaadno waa gartay gulufka hadda cadowga uu wado ee abaabulka ah iyo inuu kiciyo qabaa'ilkii soomaaliyeed taxriidin ayay idinka rabaan sidoo kale dadkii oo qabaa'ilkii inla taxriidiyo si cadowga safkiisa aysan ugu biirin arrinkaas doorka idinkaga aadan muxuu yahay doorka nooga aadan waa inaan horkacnaa waa inaan maaragtay kitaabka iyo sunnada annagoo raayadii annagoo maaragtay wadanno waa inaan waa inaan ummadda hor qabannaa waa inaan ummadda nagu dayataa waa inaan jihaadnaa waa inaan xaqan aan u sheegnaa kitaabka ilaahay iyo sunnada aan u sheegno aad u mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed ibraahim xiirane oo ka mid ahaa nuqabadii ka timid wilaayada banaadir oo inoo warramayay waxaan sidoo kale isku dayi doonaa inaan mikrofoon kale dhex marno odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed ee halkan isugu yimid soo dhowow marka hore magacaaga iyo wilaayada aad ka timid iyo beesha aad matalayso waa dhowahay aniga waa cali maxamuud maalin waxaan ka imid gobolka mudug waxaan matalayaa beesha reer saruur dareenkayga haddaan qiimeeyo kulankaani waa kulan aad u qiimi badan ummadda islaamkana ugu jira maaragtay meel muhiim ah oo waa kulan diinta islaamka sidai u kor noqo lahayd sharciga islaamka u dhaqangeli lahay looga tashanaayo waa wixii ilaahay nagu addoonsaday een, sidaasaan u arkaa inuu yahay waxaan loo baahnaay oo ilaahay maanta nawaafajiyey waa gartay halkan idinkoo lixdan odayaal dhaqameeda oo qabaa'iladii soomaaliyeed matalaya aad isugu timaadeen maxaad isla meel dhigteen oo ugu dambayntii aad soo saarteen oo dadka u sheegaysaa waxaan isla meel dhignay inaan ummadda ilaahay ugu yeerno wixii ilaahay ku addoonsaday ku dhaqanka shareecada islaamka iyo taabagelinta kitaabka ilaahay ayaan isla- ayaan dadkan ugu baaqaynaa annaguna isla meel dhigno waa gartay ee, dabcan waxyaabaha ee, aad ka dhawaajiseen waxaa ka mid ah in qabaa'ilka la dagaalgeliyo lagana baraa'a qaato cadowga allah shareecada allahna la wada difaaco arrintaas dadka reer mudug ee, ma u diyaargaroobeen idinkuna juhdigiinna iyo kaalintiinna arrinkaas ku aadan ee hadda idiin hor taallaa wixii hadda ka dambeeya maxay tahay Een, arrinkaas annagu hadda s- waa kula mubaayacoonnay dadka hadda aan ka nimid waana u bislaayeen waa hagaag ee, waxaan dhex taagannahay hoolka shirarka ee lagu qabtay kulanka weyn ee u dhexeeyey ee golaha nuqabada soomaaliyeed muddo saddex maalina ayaa halkan ajendayaal kala duwan looga doodayey ugu dambayntiina maanta ayaa shirka maalintiisa gabagabada la joogaa bayaankii khitaamiga ayaa la akhriyey odayaasha dhaqanka ayaa hadda bayaanka kelimaadka ay ku ta'yiidinayeen ee halkan ka jeedinaya ee waxaa imika ila taagan ee, nabadoon cismaan sheekh yuusuf oo ka mid ah ee nuqabada ka timid wilaayada galgaduud ee bal dareenkaaga iyo shucuurkaaga kulankan maanta halkan ka qabsoomay ka waran golaha nuqubada soomaaliyeed ee walaayaadka islaamiga ee maanta isugu yimid meeshan quruxda badan ee amnigeedu aad loo sugay ee waa midana arag weligay arrintan dhallinta aan jiro waa gartay kulanka halkan isugu yimid iyo waxa looga hadlayo dabcan waa difaaca ee, diinta iyo mowqifka maanta nuqabada uga aadan marxaladda dalka uu marayo ka waran saddex maalin ayaa halkan lagu niqaasheeyey waxyaabaha aad isla meel dhigteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ee, fadwadii culummada iyo bayaankii ay soo saareen culummada soomaaliyeed ee walaayaadka islaamiga ayaan ayidnay ee, iyo baaqii ka soo baxay golaha nuqubada soomaaliyeed labadaasba waan ayidnay inaan dardargelinno boqolkiiba boqol een, marxaladda dalku ku jiro cadowga gaalada saliibiga oo nuuc jinsiyada kala duwan leh ay ku soo duuleen inaan la dagaalanno naf iyo maal ummadaha beelaha walaayaadka islaamiga oo qabaa'iladaana annaga nuqubada soomaaliyeed kana nuqub ahaan inaan raayada u qaadno cadowgaasna aan naftaanya iyo maalkayna aan ku bixinno sufuufta mujaahidiintan aan bixinno Ee, dabcan ee, beesha mursade ee, dadkii matalaya aad ka mid tihiin ee, deegaanadeeda cadowga abaabul ayuu ka samaynayey waxaana jirtay mooryaan beesha ka dhalatay oo laysku dayey in la abaabulo Ee, ka waran maxaad ku odhan lahayd maleeshiyaadkaas cadowga uu doonayo inuu adeegsado ee la doonayo in deegaanadooda loo adeegsado dabcan ee, deegaanada hadda murusada ama galguduud ay ku nool yihiin dhexdooda shacabka lagama abaabulin murtada laakiin kuwa axbaashoog ay diinta ka ridoobay oo calashooda sheekhasaalo oo la soo diray ayaguna way soo mari waayeen baaq baan u dirnay dad badana nala soo hadlay oo yidhi taa'e baan nahay waana soo dhowayhaynaa boqolkiiba boqol annagoo si sharaf le ku soo dhowayhayna waxay la yimaadeen u lacagahayna insha allahu tacaala baarakallahu fiik aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon cismaan sheekh yuusuf oo ka mid ahaa nabadoonnadii ka qaybgalayey shirka golaha nuqabada soomaaliyeed ee halkan ku qabsoomay ee ugu yaraan lixdan ka mid ah golaha nuqabada soomaaliyeed ayaa halkan isugu timid muddo saddex maalina ka- ka niqaashayey ajande dhowr ajanda oo lasoo bandhigay ee waxaana ugu dambayntii laga soo saaray bayaan khitaami ah imika ee waxaan la taaganahay nabadoon ibraahim shaacirul islaam oo aad wada taqaanaan ee waxaa dabcan uu halkan ka akhriyey bayaankii khitaamiga ahaa odayaashii halkan isugu timid ayuuna ka mid ahaa soo dhowow marka hore bal dareenkaaga iyo shucuurkaaga kulankan ee qiiman inaga siiyo jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika wakahara allahu amhaalaka ee dareenkayga iyo shucuurtayda aad iyo aad bay u sarreeyaan maasha allah kulan kulankan oo kale la mid ah ee, waa kulammada ugu qiimo badan oo aan ka qiib galo ayuu ka mid yahay maasha allah insha allah jazaaka allahu khayr aad baan u sarreeyaa ee, dareenkayga waa gartay ee, dabcan halkan bayaankii khitaamigaha ayaad ka akhrisay waxyaabaha aad sheegteen waxaa ka mid ah in wilaayaadka islaamiga cid waliba oo horar ku ah inaad u caddaynaysaa in dhiiggiinna uu ka soo horreeyo arintaas dabcan waxay u baahan tahay ficil ma ka hadasheen haddii aad tihiin golaha nuqabada soomaaliyeed maxaad isla meel dhigteen oo arrinkaas ku aadan jasaaka allaahu khayr arrinka ama bayaanka aan akhriyey waa bayaan annagu u fadhiisanay u gurfaynay ee aragti dheer ka qaadannay oo kadibna aan isla meel dhegnay waaye wax oo ee, hiwaayad iyo himide iyo buraaru kale ku imid ma aha waa wax lasoo gurfeeyey nool maalmood qaatay ee, waana ayitannahay sida hadda loo ayideen waa dhab insha allahu tacaala ficil ahaan taariikhda ka warrami doonta insha allahu qabaa'ilada qaar oo dhulkooda lagu soo duulay oo murtadiinta iyo gaalada ay duulaan ku soo qaadeen waa jilibkay dhulka u dhigeen waana iska caabiyeen ilaahiyay u taash- u kaashadeen mujaahidiinta u kaashadeen wayba hadday ku jiraan furmaha hore ku jiraan waa gartay xasan xasan garguurta iyo kooxdiisa ee sheeganaya inay dadka deegaanka iyo qabaa'ilada abaabulayaan maxaa halkan baaqad ugu diri lahayd kuwaas haddee moogtahay warkooda waa war mm, ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii uu sheegay yuriiduuna liyudfiu nuur allaahi biafwaahihim afkaasay rabaan inay dhulka ilaahay ku dumiyaane wax ay meesha ku hayaan ma jirto waxaan leeyahay waa ku hungoobaysa horeyna waad ugu hungoobtay tan waad ku hungoobaysaa biidn illaahi tacaala
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
waa hagaag guud ahaanna caawa barnaamijkii faafareebka wararka oo gebi ahaanba aanu ku falanqeynaynay shirweynihii usoo gebagaboobay golaha nuqabada soomaaliyeed ee lagu qabtay hoolka shirarka ee sayid maxamed cabdulle xasan ee socday muddo saddex maalmood ah caawa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa habeen dambe iyo xalqada xigta oo aanu waraysiyo xiiso badan kusoo gudbin doonno ayaa inoo balana sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تعالى